degmada taneecabad waaqi waqooyi oo gobolka galgaduud ayaa lagu soo gabagabeeyey shirin ka badan afar bilood uga socday odayaasha golaha guurta ee ka kooban shan iyo labaatan kooxubnooda waxaana markaasi ayna ka goodo talada waqooyi oo gobolka galgaduud waxaana xubnahani magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markuu socdaalka ku marayay qaar ka mid a gobolada dalka soomaaliya iyo cabad waaqa ee qayb ka ahayd meel uu socdaalka ku maray munaasabada soo xiritaanka shirarkaasi ayaa waxaa soo qabanqabisay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka galmudug oo kaashanaysa odayaasha golaha guurtiga waxaa sidoo kale goobjoog ka ah munaasabada xiritaanka maamulka degmada caabadwaaq odayaasha golaha guurtiga ururada bulshada rayidka xubno ka socday wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee galmudug ugu horeyn gudoomiyaha degmada cabudwaaq mahad cumar cilmi oo ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in ammaanka cabudwaaq uu yahay mid laysku halayn karo ayna tahay wax lagu farxo waxaanu soo dhoweynaynaa wakhtigii la geliyey juhdigii lagu bixiyey iyo samirkii iyo dulqaadkii ayaan soo dhoweynaynaa waxaanu leennahay waxa dhiman ilaahay hadduu raalli ka noqdo waanu gaaraynaa ififaalaha muuqda ififaala aad u qurux badan weeye waxaanu leennahay waxaa ka jira deegaankeenna ee habsami socodka ah ee amniga ah ee quruxda badan waa wax qof kaste oo garaad iyo caqli leh uu taageero wey qaar ka mid odayaashii kulanka ka hadlay ayaa ku dheeraaday marxaladihii kala duwan ee caabud waaq soo martay iyo go-aanadii kala gadisanaaye ay soo gaareen magaaladu afarteeda koone qof kastaba meeshii uu doono iyo hameen iyo maalin danta uu leeyahay ka soo qabsanaya awal waxay ahayd magaalo kale xidhan ilaa maalintii maxamed cabdulaahi farmaajo ummadda madaxweynaha soomaaliya barakaysan uu yimid intii ka dambaysay magaaladu waa isu furnayd afar biloodna waxaa la geliyey juhdi iyo waxqabad naf iyo maalba aan loo kala harin ee dadka caabudaha ku nool rag iyo dumar ay u taagnaayeen waxaan marka u gudbahayaa go'aamadii aan gaaray oo caqliga iyo salaadiintu gaartay oo odayaalku gaareen baan rabaa inaan u gudbo waxaan u gudubnay oo gaarnay dadkii dhintay qofka magtiisii ninkaa inay tahay boqol halaad iyo laba kun oo kafan iyo duug ah waa dadka hadda waayahaa dhintay oo dadka beelaha isu sheeganayo wixii ka horreeyey oo annagu annaan taladeeda gelin dadkii ka heshiiyey iyo heshiiskoodii iyo taladoodii baa u taalla wixii ka dambeeya waxaan qalinka ku duugnay haddaan odayaalkii salaadiinta arrintaas loo qabsannahay qofkii hadda kabacdi qof dila toogasho inuu yahay ugu dambayntiina ugaas axmed barre cali ayaa soo xiray munaasabadda waxauna bulshada ka dalbaday in la taageero xubnaha golaha guurtiga oo aysan markaasi golaha guurtiga oo cidinla jirin aysan waxba qaban karinin waxaanu idinka codsanaynaa intiina tanu intii la qabto haddii alla kuu mahayo dhowr iyo labaatanka ahayd intii la mid ahaydoo qabatay weeyo dadkay dadka odayaashiisii iyo nabadoonyadiisii iyo waxgaradkiisii iyo siyaasigiisii iyo dhaqaalihiisii ganacsadiisii baa tihin waxaan rabnaa arrintaa inaad garab nagu siisaan intaasi kadib waxaa munaasabada afura loo sameeyey odayaashii golaha guurta ee ka qayb galay kulankaasi maadaama aanu ku guda jirno bisha barakaysan ee ramadaanna